dowladda talyaaniga ayaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland wuxuu ka bilaabay mashruuc lagu diiwaan gelinayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan deegaanadaasi munaasabad ka dhacday magaalada garowe ayaa lagu iclaamiyey mashruuca lagu diiwaan gelinayo dadka deegaanadaas ku nool waxaana mashruucan ku dhawaaqay khadiijo cali maxamuud oo u shaqaysa hay-ad uu talyaanigu leeyahay brogramkan wuxuu diiradda saarayaa sidii loogu samayn lahaa aqoonsi sharci ah qof kasta oo degan soomaaliya sidii loogu yeeli lahaa qof kasta iyo reer kasta adres ay ku noolaadaan meel lagu ogyahay inay ku nool yihiin sidii waddankan labada lugood dhulka loogu dhigi lahaa waddankaani waa heehaabayaa soddon iyo dhowr sano wuxuu u baahan yahay in la fariisiyo lagumana fariisin karo waddanka haddaan loo haynin macluumaad lagu fariisiyo diiwaangelintaas waxay noqonaysaa in laga bilaabo oo la tababaro dadka degmooyinka ka shaqeeya eliyas lugutooro oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa kulanka ka sheegay in soomaaliya iyo talyaaniga ay wax badan wadaagaan waxna ay wada leeyihiin talyaaniga iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xidhiir dheer oo taariikhi ah wax wada lahaansho waxaa lagu qiyaasaa talyaaniga iyo soomaalida familieska isku jira konton kun oo family awowayaal bay noqdaan dadka iska dhaleen marka taariikh iyo historical dheer baa ka dhexeeya dowladda talyaaniga iyo soomaaliya puntland iyo dowladda talyaanigana waxaa ka dhexeeya xidhiidh aada weyn oo dhow waxaadna ogtihiin infrastructurada ugu waaweyn dowladda talyaaniga ayaa waddankan ama dowladda puntland u dhistay madaxweynaha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxay maalin walba la yimaadaan ajanda aanan u cuntumin bulshada ku nool meelaha ay ka taliyaan